asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan saaxiib yaal kusoo dhawaada warka habeennimo ee dalsono qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraada oo kasoo bixaysa qaraxyo ismidaamin ah oo maanta ka dhacay isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho booliiska soomaaliya oo war cusub ka soo saaray qaraxyadii ismidaamintaha ee ka dhacay magaalada muqdisho ee khasaaraha badan dhaliyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo si kullo cambaareeyay qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada muqdisho shir u dhexeeya wasaaradda diinta iyo waqaafta oo iyo maamul goboleed ah oo maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho iyo saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin ka socotay dowladda soomaaliya oo maanta gaaray degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa habeenimo sabti ah sagaal iyo tobanka oktoobar laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada warkii oofisan faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo bixaysa qaraxyo ismidaamin ah oo maanta ka dhacay isgooska zoobe ee magaalada muqdisho kaas oo markaasi ahaa laba qarax oo aada u weyn oo ismidaamin ahaa khasaare xoog leh oo isugu jira dhimashii dhaawac ayaana ka dhashay wararkii ugu dambeeyey faadmo cabdiqaadir xasan oo goobta tagtay ayaa haysa
taaganahay waa waddada dheer ee laamiga zoobe afariyo tobanka oktoobar ee kis isgooska zoobe gaar ahaan dhinaca laamiyaraha bartan ayay ahayd qaraxii koowaad waxa uu ka bilowday waxaana dhankan iga jirta wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya wararka qaar aan helayno waxa ay sheegayaan in qaraxyada marka hore ay ku bilaawdeen laba gaari oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa waxaa halkan waxyaalla ay ka soo gaartay dadyow kala gedisan oo waddada isticmaalayey kuwana saarnaa gaadiidyada nuucyadiisa kala duwan ee mara halkan sidoo kale shacabkii hareeraha laamiga ku ganacsanayey waxaa soo gaartay waxyeello aad u weyn dadkii ku dhintay kuna dhaawacmay ayaa loo qaaday isbitaallada ku yaalla magaalada caasimadda ee muqdisho durbadii ay goobta wax ka dhaceen laamaha amniga qaybihiisa kala duwan ayaa si degdega u soo gaaray halkan burbur xoogan ayaa ka muuqda hareeraha laamiga weli waxaa la daabulayaa meydka dadka oo gawaarida gurmadka degdega ambalaasta waa ay taagan yihiin halkan xog aan helna waxa ay sheegayaan in qaraxan uu ku dhintay taliyihii ee saldhigga degmada hodan cadceed sidoo kalena ay waxyeello ka soo gaartay taliyihii saldhigga waaberi saraakiil kale oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxyeello ka soo gaartay halkan burbur xoogan ayaa ka muuqda durba dadka waxay dib u xasuusanayaan qaraxii xooganaa ee afar iyo tobanka oktoobar ka dhacay halkan sannadkii labada kun toddoba-iyo tobankii weli laamaha amniga qaybihiisa kala duwan ayaa ku sugan halkan oo goobihii ganacsiga ayaa dabka kacay oo gawaaridii dabdamiska ayaa joogto oo gurmad ahaan ayay u joogaan halkan markii aad fiiriso halkan dadka qaraxii ka dhacay ee goobtan aan taaganahay daryaankiisa waxaa laga maqlay guud ahaan magaalada caasimadda ee muqdisho weli dowladda federaalka soomaaliya si rasmiya arrintan uguma hadlin lamana caddayn karo tirada intaa ay la eg tahay dadka ku dhintay kuna dhaawacmay hase yeeshee wararkeena dambe ee telefishinka dalsan ayaan idinkugu soo gudbin doonnaa
aad bay umahadsan tahay waryahiga faadimo cabdiqaadir xasan dhinaca kale afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya ee gaashaanla sadiiq aadan cali doodisho oo saxaafadda markaasi la hadlay ayaa si faahfaahsan oo hordhac ah ugu warbixiyey khasaaraha iyo xaaladihii ugu dambeeyey qaraxyadii ismidaaminta ee maanta ka dhacay muqdisho waxaa la xaqiijiyey inuu markaas u geliyo taliyihii saldhigga booliiska degmada hodan sidoo kale allah u naxariistay weriyi maxamed ciise konaa oo kamid ah wariyaasha soomaaliyeed ee markaasi ka holgeli jiray magaalada muqdisho xarumaha warbaahineed mid kamid ah haddaba waa kan afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya oo si hordhac ah u sheegaya khasaaraha iyo halkuu leegyahay
bismillahi raxmaan raxiim war saxaafadeed inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun maanta sagaaliyolabaatankii bishii oktoobar abbaara siddeed saac iyo toban duhurnimo ayay khawaarijta naflacaariga ah ee argagixisada ahi waxay maanta qaraxyo ay la beegsadeen dad shacab ahaa dadkaas oo isugu jira carruur haween iyo dad waayeel ah argagixisada arxanka darini waxay laayeen hooyooyin kuwaasoo naftu ka baxda iyagoo carruurtooda dusha ku haysta waxaa jira hooyooyin kale oo ay dileen ay isku kor dileen iyaga iyo carruurtooda oo muujinaysa taas oo muujinaysa dhaqanka xun ee khawaarijta naflacaarigaah ay leeyihiin qaraxyada oo ahaa laba qarax waxay la beegsadeen isgoyska soobe iyo agagaarka wasaaradda waxbarashada halkaas oo ah meeshii shan sano ka hor ay saasoo kaleeto dad maati aan waxba galabsan ee argixishada ku laysay weerarka oo ay la boogsadeen goob waxbarasho ayaa ujeedkoodu ahaa inay ku laayaan ardo iyo dad kale ee soomaaliyeed een waxba ka galabsanin argagixisada laakiin ciidanka qaranka ee geesiyaasha ah oo ka fiijignaa dhagarta argagixisada ayaa khasaarihii intaa uga hortegey sidaana ku yareeyey in khasaaruhu uusan gaarin goobtii argagixisada bartilmaameedka u ahaa ujeeddaday rabaanba ha kala ahaadeen waxaa weli socda tirikoobka ee dadkii goobta wax ka soo gaareen oo isugu jira dadka dhimashada ah iyo dhaawaca ah oo dhammaantood aan idinla soo wadaagi doonno faahfaahintooda rasmiga ah walow hadda uu jiro tirokoobkii oo lagu wado dadkii meesha wax ka soo gaareen dowladda soomaaliya iyo saaxiibadeed waxay u taagan yihiin badbaadinta ee ilaalinta shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed halka cadowga soomaaliyeed ee khawaarijta naflacaariga ahina uu sidoo kale doonayo inuu baabi'iyo ummad soomaaliyeed oon waxba ka galabsanin waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
isla wararkaas aan kugu jirnaa wasaaraha soomaaliya xames cabdi barre ayaa si kulal u cambaariyey weerarka al-shabaab maanta markaas ay ka fuliyeen xarunta wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya wasaaraha ayaa loogu bariyey inuu janaatul firdows ugu deeqo dhammaanba shacabkii soomaaliyeed ee maanta ku dhintay qaraxidii ismidaaminta ee ka dhacay magaalada muqdisho waxaan mar kale markaas wasaaraha uu ku celiyey in xukuumadda ay ka go-an tahay la dagaalanka al-shabaab isagoo shacabkan ugu baaqay inay si wajira markaasi iskaga kaashadaan ka hortaga falalkan darada ee ka dhacay magaalada muqdisho in ka badan toban qof oo iskugu jira saraakiil markaasi ciidanka booliiska ayaa markaasi la xaqiijinaya in ay ku dhinteen qarxida isoo kalentay wariyii maxamed ciise konaa oo markaasi ka mid ahaa dadka maanta halka ku nafwaayey markaana haddii aan eegno saaxiibayaal saraakiil ka socota ciidanka dowladda iyo mas-uuliyiin ayaa maanta gaaray degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe waryahaga abuukar dayax ayaa faahfaahinaya
dowladda soomaaliya wakiilna ka ahaa wasiiro xildhibaano ganacsato siyaasiyiinta muddulood iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa soo gaaray degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana wafdigan qayb ka ahaa mas-uuliyiin ka socda madaxtooyada soomaaliya wafdigan waxaa horkacayay jenaraal cabdiraxmaan tuuriyela taliyihii hore ee hay-adda nabasugidda iyo sirdoonka qaranka waxaana qayb ka ahaa cabdulaahi macalin mukhtaar iyo sidoo kale agaasima muxudiin xasan jurus iyo xubno ka tirsan ururada haweenka gobolka banaadir iyo qaranka ujeedka wafdigan ayaa ahaa sidii ay u bogaadin lahaayeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee ku sugan furumaha hore ee dagaalka waxaana sidoo kale ay wadeen saanad iyo agab kale oo loogu talagalay ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee ku sugan furumaha hore ee dagaalka ee gobolka shabeellaha dhexe degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa si weyn ugu soo dhoweeyey wafdigan mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya maamulka degmada cadale saraakiil ciidan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wafdigan oo la filayo in saacadaha soo socda ay booqdaan furumaha hore ee dagaalka ee deegaanka masaajid cali guduud ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay kulamo la yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta ku sugan degmadan cadale waxaana warbixin laga sameeyey xaaladda dagaal ee uu ku jiro gobolkan shabeellaha dhexe iyo deegaanadii ugu dambeeyey ee ay ciidamadu gacanta ku dhigeen degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa marba mar ka dambeysa soo gaaraya mas-uuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo doonaya in ay ku biiraan howlgallada ka soconaya qaybo ka mida gobolkan abuukar dayax warbaahinta dalsan degmada cadale
dhinaca kalena haddaan eegno shir u dhexeeyey wasaaradda diinta iyo awqaafta soomaaliya iyo ku maamul goboleedyada ayaa muqdisho lagu soo gebagabeeyey cabdiwaxiid cabdulaahi daa'ir ayaa faahfaahinaya shirweynaha wadatashi qaran ee la dagaalanka al-shabaab oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta soomaaliya ayna ka qayb galeen wasiirada wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ee ka socday muqdisho muddo shan cisho ah ayaa maanta lasoo gebagabeeyey xiritaanka shirweynahan waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare iyo ku-xigeenkiisa iyo madaxda dowlad goboleedyada wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya sheekh mukhtaar rogow abu mansuur ayaa sheegay in shirkan maanta halkan lagu soo gebagabeeyey uusan jirin cid ka maqan aad aad u mahadsantihiin runtii shirkan socday mudday culummada iyo wasiirada iyo ugaaso iyo xildhibaano dhammaan maamul goboleedyada isaga yimid ayaa meeshaan joogay way niqaasheen way isla hadleen waxbay isweydiiyeen aad baa loo wada hadlay waad maqlayseen warmurtiyeedkii waa la akhriyay ani wax badan dhihi maayo ta'aduban iyadoo ra-iisku uu joogo iyo ra-iisul wasaaruhuba iyagaan siin doonaa kelimaadka u bannaynaya laakiin waxaa la iswarsaday horta nimankan waayo waad maqlayseen culamada waxay dhaheen nimankan khawaarij baa la dhahaa intaa waa maqasheen soo maa waxaa la yidhi ma lala dagaalami karaa haabay dheheen dagaalkoodii waa nooce bay iswarsadeenoo waxay dhaheen waa waajib waxay iswarsadeen war nimanku waa adag yihiin baa laleeyahay ma laga adkaan karaa waxay isku raaceen in laga adkaan karo madaxweynaha jubbaland axmed islaam axmed madoobe ayaa sheegay inuu jiro dareen shacab loona baahan yahay in si wada jir ah loo wajaho dagaalka al-shabaab waxaan aada u bogaadinayaa shacabku waxaan waa volkano hadduu bareesharku bato qaraxu uu imanaya shacabku maanta way qaraxsan yihin dareen baa jira aynu isugu wada tagno waxaa jirtay xilligii ingiriiska iyo talyaaniga waddanka gumaysan jireen qaaciido fiftiskii iyo waxaa jirtay moote fariq tasud la odhan jiray ama divine and rule qayb iyo xukun maanta waxay ku jiraan hadda gobolladan dadka shacabkaee kacaya waxay leeyihin ree hebel oo ree hebel la socda dowladda la socota ama ree hebel idinka idin gumaadayaan hadhow ama maantao dhan waxaasay ku jirayaan waa nadariyadii gumaysiga waa wixii aan sixtiskii iyo fiftiskii ka gudubnay iyo kashi hadday diiri jireenma dadka isku diri lahayn ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sheegay in nolosha dadka ay ku xiran tahay in dalka laga saaro al-shabaab inaan dadkan dalkan ka shaqeynaana loo diray services inaan qabano dadkeennu waxay ugu baahi badan yihiin hadda abaaraa jira oo jiray oo dhibaato badan hayay abaartaas inaan dalkeenna u gurmano dhibaato badan oo ay nimankaasi dhigeen ayaa keentay inay dad fara badan hooyooyin badan iyo ciyaal fara badan inay maanta baahan yihiin oo haddii aysan jidadka xilan lahayn si sahlan loo gaadhsiin lahaa cunto ay cunaan halis bay geliyeen waxaa adkaatay in caafimaad laga shaqeeyo waxaa adkaatay in waxbarasho laga shaqeeyo waxaa adkaatay in infrastructure iyo jidad laga shaqeeyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladiisa iyo al-shabaab uu ka dhexeeyo dagaal adag u mahadsantihiin ilaahay idankiis waxaan ka rajaynaa culimada safarka maanta bilowday inuu sii socdo oo maalin walba ay wax horle kusii darsoomaan nimankaas dagaalkoodana aashuunku addan ma aha hiilo qarsoonna hiilo ma aha bannaanka loo soo istaago dadka soomaaliyeed dhagahooda iyo indhahooda hala tuso hala maqashiiyo nimankaas inay qaldan yihiin aanan ku celcelino weliba ku celcelino ku celcelino si aan dadka intii aan maqlin hal maalin wax ma wada maqlaan dadka inta aan maqlin inta aan fahmin inta aan ku dhiiranayn si ay u dhiiradaan u maqlaan u fahmaan haddii aan la yiraahdo gabagabada shirka ayaa laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban dhowr qodob in la dardargeliyo lana taageero la dagaalanka khawaarijta casrigan oo la magacbaxay al-shabaab iyo daacish namber laba in ay xaaraan tahay dhaqaale kasta oo la siiyo khawaarijta maxaa yeelay qarashbixiyaha iyo qaraxwaduhu waa isku dembi namber saddex in kooxahan sharwadayaasha ah loogu yeero magaca khawaarij maanta wixii ka dambeeya iyada oo la cuskunayo fadwooyinkii ay soo saareen culimaaudiinka soomaaliyeed shirweynayaashii labada kun saddex iyo toban ilaa labada kun iyo sagaal iyo toban ee muqdisho afar in laga hortago wax kasta oo ka hor imaanayo shareecada islaamka iyo dhaqankeena suuban sida fisqiga anshaxxumada maandooriyaha noocyadiisa kala duwan iyo in si qaldan loo isticmaalo baraha bulshada shan in la taageero loona sameeyo qorshe iyo siyaasad qaran oo lagu tayaynayo laguna horumarinayo dhammaan xarumaha lagu barto diinta islaamka lix in la dhiso sanduuqa sakada iyo hay-adda awqaafta qaranka soomaaliyeed toddoba in la qabto shirweyne qaran oo ay ka soo qiibgalaan culimaa-udiinka soomaaliyeed ee ku dhaqan dal i dibid si loo si looga tashado arrimaha taagan gaar ahaan ka ilaalinta diinta islaamka diinta islaamta afkaar afkaarta qalloocan siddeed in muddo kooban gudaheed lagu dhammaystiro xeerarka lana marsiiyo habraacyada laga maarmaanka u ah dhismaha golaha sare ee culimmada soomaaliyeed oo ay u dhan yihiin dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah kaas oo noqon kaas oo noqonaya marjaca diiniga ah ee rasmiga ah ee dalku yeelanayo looguna laabanayo fatwooyinka sharciga ah iyo arrimaha hadba soo kordha oo loo yaqaano nawaasisha
codkaas wuxuu u dambeeyey warkii wareega cabdiwaxiid cabdulaahi daahir uu ku eegayay shirkii u dhexeeyey wasaaradda awqaafta arrimaha diinta iyo ku maamul goboleed oo maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho guud ahaana warkii habeennimo aad kala socoteen dalsan khiyaartan dhegeystaah waa nag inta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla helyaabaa talalhel